أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku jirnay gebagabadii xajka waxa uhi sheekhu ma bannaanaa qabriga nebiga marka la booqanayo in la tawaafo in dhabarka lagu dhejiyo iyo caloosha inuu dhunkado oo uu salaamaana ma bannaana waa qabrigii nebiga sala allahu calayhi wasalam sidii qaabkii loo booqanayey iyo qaabkii loogu salliyayey ma sheekhu isaga inoo tilmaamay mar haddii qabrigii nebiga sidaa layidhi ma bannaano in dawaafiya in lagu wareego in dhabarka iyo caloosha lagu dhejiyo in la dhunkado oo la taabtaa ma bannaano mar haddii la yidhi maxaad u malayn qubuurtii kalena yacani walaa u barkhadle aan lagu wareegaynin oon la dhukanaynin walaa mid kale aan la dhukanaynin oon lagu wareegaynin yacni wax sharciga ku bannaan ma aha kama sii daran inaad wax weydiisato oo aad halkaa u tagtay inaad wax weydiisato ama aad wax ka soo heshaana mid iyaduna markaa ka sii daran oo ka sii xun weeye waxaa ka mid a buu ihi sheekhu aqbax ilbidac inuu qofku markaa rawdada halkaa aan tilmaannay ee rawdada la yidhaahdo eenu hi qofku ha ku tukado inuu markaa timiriyo wax aynkaasa la taguu ku cuno iyadu ma bannaana waxaana uu booqanayaa buuhi qubuurtii baqiic ayuu booqanayaa marka uu intaa dhammeeyo baqiicna markaa waa qubuurihii reer madiina waxaana ku badan cidda lagu aasay ee asxaabta ayaa badan nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa booqan jiray waa u ducayn jiray dembi dhaaf ayuu u weydiin jiray cidda mu'miniinta ahee lagu aasay ee ku sugan xadiidka imaamu muslim warinaya caaisha laga warinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa kulamaa kaana leylatu amir rasuuli lahi sala allahu alay wasalam habeen kasta oo caaisho habeenkeeda ka mida nebigu waa bixi jiray min aakhiri leyl habeenka geligiisa dambe ayuu qubuurta baqiicu bixi jiray assalaamu calaykum daara qowmin muuminiin waataakum maa tuucaduuna hadan mu'ajaluun wainaa in shaa allah bikum laaxiquun allaahuma akfir liahli baqiici lqarqad nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaasuu u salaami jiray sidaasuu markaa ugu ducayn jiray sidaasuu ugu cibro qaadan jiray u odhan jiray idinkuna socotee annaguna waa idindaba soconnaayo waa idiin imanaynaa waa idinsoo gaadhaynaa markaasuu odhan jiray allaahuma akfir liahli lbaqiici alqarqad ilaahayow u dembi dhaaf ayuu odhan jiray sidaas ayaa wanaagsan markaa inuu inuu ugu duceeyo laakiin waxaad ka soo helayso halkaa kale oo aad markaa aad ka soo helaysaay ma jirto adiguna waa inaad ku cibro qaadato oo markaa aada ogaato inay si aad dadkaasi ay u socdeen ay u dhinteen adiguna inaad u dhimanayso oo aad u soconayso inaad markaa ku cibro qaadato weeye iyagana aad sidaa ugu soo ducayso nebiguna sala allahu calayhi wasalam qubuurta marka uu tago sidaas ayuu ugu ducayn jiray sidaasuu u salaami jiray faatixana uma akhriyi jirin qur-aan kalena uma akhriyi jirin ee sidaasuu u salaami jiray uu ugu ducayn jiray marka uu doono haddaba inuu guuro masaajidka laba ragcadood ayuu ku sagootinayaa qabriga nebiga sala allahu alay slam waa booqanaya waana u ducaynayaa sidaas ayuu markaa ku soconaya ayuu ku tegaya agtiisa ayuu markaa ku ducaysanaya wayundabu waxaa la sunneeyaa idaa faraqa qofku marka ka faaruqa min xajihi ziyaaratu qabri nabiyi sala allahu calayhi wasalam qabriga nebiga booqashadiisa ayaa la sunneeyaa waana inaad ogaataa haddii aanad madiinaba tegin oo aanad booqaninna xajkaagii inaanu waxba kaa qabin waa inaad ogaataa oo xajka dhammaystirkiisa kama mid ahaa ziyaarada qabriga nebiga iyo madiina inaad tagtaa acmaasha xajka kama mid ahe laakiin waa shay iska wanaagsan si aad masaajidka nebigana ugu soo tukato nebigana aad u booqato qabrigiisa fa yusallii taxiyata masjidihi ayuu tukanayaa uma yaatii wuxuu tegayaa alqabra ashariifa almukaram qabrigaa shariifka ee la karaameeyey ayuu tegayaa fayastabdilu alqibla qiblada ayuu u daba jeedinayaa waayo madiine xaggana inaga soo yacni sidana way naga soo horjeestaan oo xaggaasay markaa kacbada ka xigaa qabriguna xagga sheegaya markaa qiblada ayuu dhabarka u jeedinayaayo xagga qabriga ayuu qaabilayaa wayajcalu qindiila alqibla qiblada tiriigeeda aladii kaasoo cinda ra'si alqabri qabriga madaxiisa calaa ra'sihi halkaa madaxiisa ayuu ku beegayaa ويطرق وافورنيا رأسه مدحيسا ويستحضر الهيبة والخشوع هيبة وخشوع يصو حاضرسا ثم يسلم ويصلي لبدنا وسلام يا وكسلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت متوسط صوت هذا ويدعو وحكد عيسى بما أحبه وحجعراضه ثم يتأخر وحود بدعيا أما ود مريا إلى جهة يمينه من اكتيس دين عيسى قدر ذراع لدن قدر كي أوكره ووايا أبو بكر با يسقون الساعة وغير ضنبيا وميلها قربك النبي أوكره أيوكو بيقيا يبيلين فيسلم على أبو بكر أبو سلامية ثم يتأخر قدر ذراع هدار لدن قدرك أيو دبو دعيا حقي مذي فيسلم على عمر أبو سلامية رضي الله عنهما ويهلك سيكو داسيهن ثم يرجع ونقني إلى موقفه الأول موقف كي هرئي وتاقنايا قبر النبي قابل صنا أيو تقيا ويكثر الدعاء أبو بنا والتوصل يوصلاة عليك سليد ثم يدعو عند المنبر منبر النبي يو في الروضة meesha rawdada iyo mimbarka ee nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri gurigayga iyo mimbarkayga rawda min riyadul janna u dhaxaysa mimbarkayguna xawdkayga iyo darkayga ayuu dul saaran yahay yiri halkaas ayuu ku ducaysanayaa oo markaas uu ilaahay ku baryaa mimbarkaygiisa iyo rawdadaba aad bay ciriiri badantay waa haddii uu helo waana calaamadsan tahay oo roog gaara ayay leedahay ولا يجوز ما بنانا طواف بالقبر قبر النبي إن لا طوافا ما بنانا ويكره وحلا كراسة إلصاق الظهر دبر كإن لقود أشيو يا والبطن عروشة به إن قبر لقود أشيا ما بنانا ولا يقبله قبر دونكن مايو ولا يستلم قعني سكوتابا مايو إن ولي كفق هذا أيا ونأكسن سيدو وقفق لها نبي صلى الله عليه وسلم نول حاضره وكره ومن أقبح البدع بدعيه وهو عكمد أكل التمر تميل عنيد في الروضة لقعنه ومركز ذاتك قاربا وحيو يقانان شيئاسي مركا إنو قربية هيا وحلا إلا ودوانيو بل يعني قرمين يمركا ماشي لفيه مركا لو طورة وحمون أكسنين ويزور وحاو بوغن مركا بقيعة قبورها بقيعة يو بوغن يا مركاس او يمكا دير كورا يجسيهاي او مسجد كمركا داردي سونكو قبصن فإذا أراد الرحيل مركو دون قورد ودع المسجد برقعتين مساجد لبرع عضود بكسقوتين والقبر الكريم بزيارة له بوغشو بوغضو يودعاء دعاء كدعاء يسون أكتيسة والله أعلم باب الأضحية أضحية أيوب بابيهي udxiyadu waa waxa weeyaan waxaan la qasho ciidan arafo xoolaha la qasho ayaa udxiyo la yidhaahdaa udxiya min adaxwa ayaa laga soo qaatay oo maalinta gelinkeeda horaa markay cadeedu soo baxdo duxa waa barqadii waxa udxiyadii loogu magacaabaya waa xilliga la qashe ugu horraysa xilligaasa sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa maa yudbaxu min annacami wa hiya alibilu waalbaqru waalghanam ومنه المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد وما بعده وضحيضا وحالا وحالا قريو ee nicmooleya oo geeli iyo adhigii iyo lo-dii ah iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo maalintaa ciidda iyo maalmaha ka dambeeya waxa la qare ilaahay loogu dhowaanayo ayaa udxiya la yidhaahdaa waxaana markaa mashruuciyadeeda u daliila qur-aanka aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko gowracna marka waxay leeyihiin salaadana waa salaaddii ciidda naxriga iyo dhuundhowgaana waxaa looga jeedaa udxiyada gowraceedii sida ay markaa mufasiriinta in badani ay ku fasireen axaadiid fara badan baana nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaatay sida xadiidka imaamuulbukhaari iyo muslim ay warinayaan anas laga warinayo wuxuu leeyahay daxa nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku udxiyaystay bikabshayni amlaxayni aqranayni laba wan ayuu ku udxiyaystay amlaxayni oo madowbacda yacni cadcadna waa la odhan karaa ama yacni madow caddaanku u badanya caddaan u badan ama caddaan saabi ama caddaan u badan aqranayni oo geesa leh markay waaweynaadaan bay markaa geesahana yeeshaan oo geesale ayuu nebigu ku udxiyaysay dabaxumaa biyadii gacantiisa ayuu ku gowracay ilaahay buu markaa magacaabo bismi illaahi buu idhi waa kibaartay lugtana wuxuu ka saaray calaa sicaafihimaa ayuu ka saaray halkaa qoorta dhinaceeda ayuu lugtana kaga qabtay dabeetana markaasuu sidaa ku bureeyey xikmadda iyo ujeeddada udxiyada loo jideeyey udxiyadu horta waa cibaado cibaado kastana waxa ugu horreeya ee xikmadahee ku jiraa waxa weeye horta waa uu hoggaansan cibaadadaa ilaahay uu kugu addoonsaday uu ku faray waa hoggaansan iyo khuduuca aad ilaahay amarkiisii u hoggaansamayso aad u khuduucayso waxyaalaha gaarka ah ee haddaba ayada u gaarka taasi waa cibaado oo dhani waxaa ka mid a waxaa la soo noolaynayaa macnihii udxiyadii weynaa ee nebiyullaahi ibraahim uu la yimi markii ilaahay uu ku jirrabay inuu inankiisii gowraco dabeetana markii uu amarkii qaatay ee labadoodiiba hoggaansameen ee ay ka soo baxeen ee mindidii inuu mariyo unay taagnayd ayaa ilaahay markaa u dhawaaqay oo yidhi waad rumaysay wixii lagaa doonayay riyadii aad aragtayna waad rumaysay markaasaa wan loogu soo beddelay oo ilaahay uu ku furtay wan weyn markaasaa la faray wankaa inuu gowraco halkaa udxiyadu waa digre iyo xus iyo noolayn taa la noolaynaya way udxiyadu halkaasi ka soo jeedaa waxaa kaloo ku sugan dee fuqaradii iyo dadkii baahanaa oo markaa iyadana la quudinayo iyagoo laga farxinayo ehelkii iyo ciyaalkii ayaa markaa maalintaa ciidda laga farxinayaayoo dee loo shilaynayaoo saruuradii laga goynayaa dadka markaa bulshadii markaa muslimka aydna way isku wada xidhmayaan markaa isaa wuxuu wada cunaan ay hilibkaa iswada siiyaan kalgacayl iyo markaa isku xidhan ayaa qulubtoodii imanaysaa tartiibta runtii kutubta fiqiguna way yar kala duwan yihiin rawdaha iyo kutub fara badan ayaa abwaabtan udxiyada iyo walqasha iyo nadarka iyo halkan dhiga oo raaciya markaa xajka kutubta inta kale ee macruufka ahina xagga dambe ee jihaadka dabadiiyo ayay mariyaan oo rubuca dambe ayay geliyaan laakiin isagu sheekhu sidaa rawdaha iyo ay ku tegeen ayuu isagu xaggan soo mariyey hiya sunnatun mu'akada waa sunno la adkeeyey yundabu waxaana loo sunneeya liman araadahaa qofka doona anlaa yaxliqa inaanu xiirin shacarahu timihiisa walaa yuqallima aanu gurin dufuurahu ciddihiisa fii cashri dilxija bishaa dilxija tobankeeda xataa yudaxya ilaa inta uu ka udxiyaysanayo waxau sheekhu leeyahay udxiyadu waa sunna mu'akada oo dee ficilkii nebiga sala allahu alay slam ayaa tusinaya xadiid kaloo taariikh qudni uu warinayo isagana umirtu binnaxri walaysa biwaajibin wuxuu nebigu sala allahu alay slam waxaa lay faray inaan qalo oo aan markaa qalo udxiyada waajibna ma aha xadiid kaloo tirmidi iyo ibnu maaja ay warinayaan laakiin sanadkiisu daciif uu yahay caaisha laga warinayo rasuulku sala allahu alay waslam wuxu uhi maa camila ibnu aadam ibnu aadam ma sameeyo yowma naxri maalintaa tobnaad ee ciidda axaba ila allahi ilaahay xaggiisa wax looga kelgacayl badan yahay min iraaqati dam dhiig daadintii yacnii xoolahaa la qalayo weeye innaha la taati yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha neefka udxiyihii wuu imanaya biquruunihaa geesaheedii wa ashcaarihaa dhogorteedii wa adlaafihaa iyo qoobabkeediiba iyagoo waataiyo ciddiyihii ayuu imanayaa wa ina addama la yaqacu min allahi bimakaan dhiigguna ilaahay xaggiisa ayuu meel kaga dhici qabla an yaqaca min alard intaanu dhulka ku dhicin ayuu ilaahay xaggiisa meel kaga dhacaya fatiibuu bihaa nafsa naf ahaan markaas raalli uga noqda oo wanaajista dadkii markaa dee ehelka ama qoyska qudha ahaa waa sunna kifaa'iya oo markaa mid ka mida ayaa markaa ka qalaya ama qofkii markaa dee mas-uulka reerka ka ahaa ayaa ka qalaya abu ayuub ayaa markaas laga wariyey sida muwaa ku saaray kunaa nudaxi bishaatin waaxida neef adhi ayaan ku udxiyaysan jirnay yadbaxu arajulu canhu can ahli beytihi ninku ehelkiis nafdiisa iyo ahlubeytkiisaba yacni neefkaas ayuunbuu ka qalayay haddaba waxaa kaluu sheekhu uhi waxaa wanaagsan qofku inaanu xiirin timihiisa inaanu ciddihiisa gurin bishaa dilxijo la yidhaahdaaba hadday bilato ilaa inta uu ka udxiyaysanaya maalinta ciidda ay gaadhayso ayaa wanaagsan inaanu timana jarin ciddiyana inaanu iska goynin cadid baana markaa ku soo aroortay oo inaanu timiha madaxiisa iyo kuwa kale waxba ka xirin inaanu markaa ciddiyihiisii kuwii lugahaya kuwii gacmaatoona waxba ka goynin haddii uu markaa udxiyaysanayo waxaana sidaa tilmaamay xadiid imaamu muslim uu warinayo umusalama laga warinaya rasuulku wuxu uhi idaa ra'aytum hilaala dilxija bisha dilxija bilashadeeda markaa aragtaan wa araada axadukum an yudaxiya midkiina doona inuu udxiyaysto falyumsik can shacari waadfaarihi ha ka gaabsado timihiisa iyo ciddiyihiisaba ama man kaana lahu dibxun qofku wax gowracayaa dibxun yadbaxuu gowracayaa faidaa ahalla hilaalu dilxija falaa ya'khudanna min shacari walaa min adfaarihi shayan xataa yudaxiya intuu udxiyaysanayo yaanu markaas waxba ka qaadin timihiisii ciddihiisii iyo saa ha wada ahaadaan xikmadda iyo ujeeddada ku jirtaana dee waxaa markaa qofku filayaa marka udxiyada iyo arrimahaa samayso in markaas naarta laga xoreeyo markaa ajsaadiisa iyo xubnihiisa oo dhan si naarta looga wada xoreeyo midda labaad waa yacni tashbiih iyo isu ekaysiin dadka xujaajta ah ila dadka xujaajta lafdoodu mar hadday markaa muxrimiin noqdaan timihiina wax ka jari maayaan ciddiina guri maayaan ilaa inta ay dee iyagana maalinta tobnaad u gaadhayso ee ay xalaaloobayaan marka shaaficiyadu waxay leeyihiin waa laga wanaagsan yahay xiridooda oo inaanu xiirin baa sunno a bay leeyihiin oo amar baaba ku soo arooray iyo waxba ka jarine amarkaasna waxay leeyihiin waa sunna ayuunbuu tilmaamayaa waxaanay markaa u daliishadeen oo yidhaahdeen waajib ma aha oo waajibka wuu sarfinaya oo inuu nahyigaasi karaahiyamiyeyna tusinaya xadiid imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan cayisha waxay leedahay aniga ayaa qalaa'idii iyo wixii la sudhayay hadyiga nebiga qalaa'id waa jamcu qalaado waxaan la sudho oo awrka qoortiisa si loo ogaado inuu hadyi xaramka loo wada u yahay aniga ayaa markaas soohay bay leedaho gacantayda ayaan ku soohay dabeetana waa u xidhay waa calaamadiyey nebigu oo dhabarka kuruska ayaa laga calaamadin jiray oo laga dhaawici jiray si uu markaa dhiiguga dareero loo ogaado hadiye halkaa loo wada inay tahay waana markaas hadiyeeye waxay leedahay markaa famaa xaruma calayhi shayun kaana uxilla lahu markuu hadyigaa nebigu sidaa sameeye u waday iyadoo dilxijana lagu jiro kama xaaraan noqonin wax loo xalaaleeyey bimacnaa waxay leeyihiin daliil wuxuu yahay inaanay ashyaadaas samaynteedu xaaraan ku noqonaynin markuu qofku hadyiga xaramka u diro dee hadyiga xaramka u diridiisuna isaga ayaa ka weyn udxiyo doonideed buu imaamu shaafici yidhi oo qofkii udxiyo doonaya timihiisa iyo waxba ka qaadin nebigu isagoo hadyigii wada ayaa haddana ciddihiisii iyo timihiisiiba iska gurayay marka adigu waa sida wanaagsan bay leeyihiin laakiin waajib ma aha halka marka xanaabilada oo kale iyagu ay waajib ka dhigayaan inaan markaa waxba laga goynin ficilkaa samayntiisana xaaraan iyagu ay ka dhigayaan hiya sunnatun mu'akada weeye yundab waxaana la sunneeya liman araadaha qofka doonaan la yaxliqa inaanu xiirin shaclow timihiisa walaa yuqallima inaanu gurin dufraw ciddihiisa fii cashri dilxija dilxija tobankeeda hore xataa yudaxiya ilaa inta uu ka udxiyaysanayo wayadkhulu waqtuhaa waa gelaya idaa talacat ishamsu cadceedu markay soo baxdo wamadaa uu tago qadru salaati alciidi waalkhudbatayni salaada ciidi iyo lowda khudbood wakhtigooda uu tago wayakhruju waa baxayaa bikhuruuji ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa bixidoodana waa ku baxaya wahiya alaaatun bacda alciidi waa saddex ciidda ka dambeeya wuxuu halkan sheekhu inooga gelayaa wakhtigii ciidda ayuu markaas waxaan leey wakhtigii udxiyada ayuu halkan inooga gelaya wuxuu leeyahay wakhtiga gowraceedu bannaanaanayaa wuxuu gelayaa marka ay cadceeddu soo baxdo ay muuqato welibana uu tago qadar laga tukan kara salaaddii ciidda iyo labadii khudbood walow waxay leeyihiin yaan laba samayninba eh yacni waa in qadarkaasi uu tagaa oo iyadoo cadceeddii markay soo baxday qadar intaa leege aanu tegin hadduu gowraco ma gudayo laakiin waxay leeyiin wakhtiga intaa leege hadduu tago walow salaaddii yaan laba tukaninba e wakhtigeedii waa gaadhay ayay shaaficiyadu ay qabaan hadduu waqtigaa ka hor gowracana dabiixadiisu qurbo ma noqonayso weliba intii salaadda markaa la dhammeeye labada khudba la dhammeeyey ayaanay ku wanaagsan tahay bay yidhahdeen arrinkaana waxaa tusinaya xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan bara laga warinayo wuxuu leeyahy ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina hada an nusaliya waxa ugu horreeyeen ku bilowna maalintayada ciidda waa inaan tukanno uma narjicu waa noqonaynaa fananxar waa gowracaynaa man facalahu qofka saa sameeya faqad asaaba sunnatana sunnaha iyagiiba u asiibay waman dabaxa qablu intaa ka hor ka gowracaana fainamaa huwa laxmun qadamahu liahlihi waa hilibu reerkiisii u hormariyey laysa min annusuki fii shay camalkii waxa la yaaliya wuxuu kaga sugan yahay ma jiro e waa reerkiisii shiro iyo hilib uu usii sameeyey un weeyaan sidaasaanay markaa ku wanaagsantay inaan wakhtigaa yaree salaadda ciid iyo laba ragcood laga tukanayo unaan la eeganine sidaa uu tilmaamayo sunnuhu u ahaa waa inuu qofku soo tukadaa kadibna uu ku soo noqdaayu qalaa sidaa daraaddeed ayaa salaadda ciidda in la dedejiyo ayaa la sunneeyaa waayo udxiyadii baa ka dambaysa si markaa dadku ay udxiyada hore ugu qashaan in la dedejiyo ayaa wanaagsan halka tan kale ciidulfitriga iyada in la daahiyo la dibdhiga ay u fiican tahay waayo sakaatulfitrigiibaa iyadana ka horraysaoo layska soo bixinaya wakhtigeeduna wuxuu ku baxayaa buuhi maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo haddii ay baxaan wakhtigeedu wuu baxay waana saddexda maalmood ee ciidda ka dambeeya ayaa marka ayaamu tashriiq la yidhaahdaa waana koob iyo tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka bisha jubayr ibnu mucim ayaa laga wariyey muwaridu damaan ayuu markaa isami ku soo aroorinaya ilaa zawayd ibni xibbaan inuu rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi wa kullu ayaami tashriiqi dabxun maalmaha ayaam tashriiq oo dhammi dabxi weeyaan macnaa waqtun lidabxi wakhti la gowraco weeyaan wa yadkhulu waqtuha waa gelaya idaa طalacat ishamsu cadeedu markay soo baxdo oo wamadaagu taga qadru salaati اlciidi ciidda salaaddeeda qadarkeeda iyo walkhudbatayni labada khudbo wayakhruju waa baxayaa waqtigii bikhuruuji ayaami tashriiqi maalmaha ilba warhadka la yidhaahdo bixidooda wahiya alaaatu waa saddex baadal ciidi ka dambeeya walaa tajuusu ma bannaana ilaa biibilin geel aw baqarin lo aw qanamin adhi mooyaane wa aqalu sinihaa da'da ugu yeer filibili khamsu siniya shan sannadood weeye wa dakhalat fi saadisa kii lixaadna gashay wa fi lbaqari waalmacz lo-da iyo riyahana sanataani laba sano wa dakhalat fi haaliati gashay wa fi da'ni idahana sanatun wa dakhalat fi haaniyati kii labaadna gashay wtujziu lbadana neefgii geelaha can sabcatin bay ka gudi waalbaqaratu loodina can sabcatin bay ka gudi walaa tujziu shaatun ka gudi maysa ilaa can waaxidin mid mooyaane wa shaatun baa afdalu ka fadlan min sharika wadaag fii badana neef geela uu wadaago waxa ka fiican neef aryahoo gaara waxau sheekhu leeyahay kuma bannaana udxiyadii waxay ku bannaan tahay uun geel iyo lo iyo adhi waa nicmoolaydaa ayuunbay ku bannaan tahay ilaahay baa idhi walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru sma allahi calaa ma razaqahu min bahiimati alancaam ummad kasta baa ilaahay yidhi dee waxaan u yeelnay mansag iyo nooc cibaadada ka mida oo marka ay qurbaan ay gowracayaan mansag iyo nooc gaara ayaan u yeelnay baa ilaahay yidhi si ay ilaahay magaciisa ugu xusaan wuxuu ku arsaaqaya bahiimatul ancaam yacni mayeedhaanka nicmoolaydaa si ay ilaahay ugu xusaan nicmoolaydaasina bahiimatul ancaamtaasina dee waa uun geelaa iyo adhigaa iyo lo-daas wey idiin riya midkii doodoomaba iduhu adhigu ha noqdee waxa kale oo nebiga iyo asxaabtiisa lagama soo sheegin inay ku udxiyaysteen waxaan iyaga ahayn midda labaad waa tadxiyadu waa cibaado xayawaanka ku tacalluqda oo la xidhiidha dee kii ay sakadu ka waajibaysay unbay markaa gaar ku tahay sakaduna waxay ka waajibtaa un nicmooleydaasun weeye xaggii da'da haddaba geela waa neef shan jirsaday kii lixaadda galay lo-da iyo riyaha waa inay laba sanana jiraan kii saddexaadda imminkaay gudagaleen idaha iyaga sanadna waa inay dhammaystaan kii labaadna waa inay gudagalaan waayo xadiidka imaamu muslim jaabir wariyay laa tadbaxuu ilaa musinna musinna ma wax kale ha gowricina markaa musinnana geela iyo lo-da iyo riyaha sidaa aynu soo sheegnay iyo da-da aynu soo sheegnay weeye adhigana markaa neefkaa laba jirsaday weeyeno jadaaca ayaa la yidhaahdaa waayo ha gowricina buuri musinna mooye inay idinku adkaato fatadbaxuu jadacata min addac jadaca markaa waxaa gowracaysaan dee neefkaa laba jirkaahee ilaha ka mida daxuu biljadci min adani fa inahu jaa-izun waa bannaan yahay waxaa kaloo imaamu axmed markaa isagu tilmaamayey nicma aw nicmat ludxiyatu aljidcu min addan neefkaa markaa laba jirsaday ee jilciga ayaa ugu fiican udxiyo neefgii haddaba geel ahaa toddoba qof buu ka gudayaa neefgii lood ahaana toddoba ayuu ka gudayaa waayo xadiidka imaamu muslim uu warinayo jaabir laga warinayo naxarnaa maca rasuuli caam alxudaya albadana can sabca neefka geela toddobaan ka gowracnay walbaqara can sabca neefka lo-ana toddobaan ka gowracnay xadiid kale bukhaari uu leeyahay caaisha waxaa leeyahy daxaa rasuullahi can nisaa'i bilbaqar dumarkiisii wuxuu markaa kaga udxeeyey neef lo-ah neefka laakiin adhigaahi qof qura ayuunbay ka guddaa waataynu soo tilmaamayna imaamu muwaطa inuu abu ayub alansaari ka wariyay kunaa nudaxi bishaati lwaaxida neef adhigoo keliya ayaan ku udxiyaysan jirnay ayuu yidhi waana waxa ugu yaree hadyi lagu magacaabo waxaanuu yidhi sheekhu inuu qofku neef keligii markaa isagu qasho ayaa ka fadli badan inuu neef geela dee toddoba ka galo oo markaa toddoba qof ay ku kulmaan toddoba ayaa markaa gowracay toddoba adhiga kaasaa ka fadliga inay neef geela ay wadaagaan maxaa yeelay hilibka adhiga ayaa ka geela ka fiican dee dhiig fara badan oo la daadinayo oo ilaahay loogu dhowaanayana waa ku sugan yahay walaa tajuusu ma bannaana ilaa biibilin geelow baqarin ow khanamin mooyaane wa aqalu sinihaa udxiyada da'deeda waxaa ugu yar fi libili geela khamsu siniin shan sannadood wadakhalad fi saadisati kii lixaadna guda gashay wa fi lbaqari waalmacz loodii iyo riyihiina sanataani laba sano oo wadakhalad gashay fi haalidati sanadkii saddexaad wa fi da'n idihiina sanatun waa sanad wadakhalad gashay fi haaniyati kii labaad wa tujziu lbadanatu neefkii geelaha waxay ka gudaysaa can sabcatin toddoba walbaqaratun can sabcatin walaa tajuusu shaatun ma bannaana walaa tujziu shaatun ma gudaysa ilaa can waaxidin mid mooyaane wa shaatun baa afdalu ka fadliya min sharikati fii badan neef geelu wadaago waxaa ka fadli badan neef aryaho keligii qasho wa afdaluhaa waxa ugu yaalbadana neefka geela ugu fadli badan uma albaqaratu neefka loa uma da'n idihii uma almacsu riyihii ayaa ku xiga wa afdaluha albaydaa waa tacadba ugu fadli badan uma asafraa ta booraha ayaa ku xigta uma albalqaa ta madowbacadka ah ama yacni madowgeedu aanu saafiga caddaankeedu aanu saafiga ahayn ayaa kusoo xigta uma sawdaa ta madow ayaa ku xigta waxau sheekhu leeyahay waxa ugu fadli badan neef geela ugu fadli hadduu qofku keligii isagu wax qaraya neef geela ugu fiican maxaa yeele hilibkeeda ayaa badan fuqara iyo dad fara badan bay wada gaadhaysaa markaa neef geela inuu qofku ku udexiyayso ayaa ugu wanaagsan waxaa ku xiga neefka lo-da dee isaguna xagga hilibku ka badayay neefka idahaabaa ku xiga neefka riyahaabaa kusii xiga oo idaha ayaa ka fadli badan riyahana xagga midabka marka la eego waxa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan xagga midabka marka laga eego neefkii caddaa ee caddaanka ahaa uma asafraa taa booraha ah ayaa ku xigtaa uma albalqaa ayaa ku xigtaa waa tii caddaankeeda midab kala uunay uu wadaago oo yacnii midab kala unuu la socdo ama yacni casaan ha la socdo ama yacni boora ha la socdo waa taa caddaankeeda uun markaas ay wax la socdaan uma sawdaa ta madow ayaa ugu hoosaysa xagga midabyada wa afdaluhaa waxa ugu fadliya albadanatu neefka geela uma albaqara neefka lada uma dam idihii uma almacsuridii wa afdaluhaa waxa ugu fadliya albaydaau tacad uma asafraau tabooraha uma albalqaaw taa midabka caddaanka midab kale la socda uma sawdaa tii madoobayd ayaa ku soo xigtaa wa tushtaradu waxaa la shardiyaa oo loo shardiyaa markaa wayushtaradu waxaa loo shardiyaa salaamatu ludxiya inay ka nabadgasho min can alcuyuubi allatii tanqusu laxma hilibka nuqsaaminaysay falaa tujziu ma gudaysa alcarjaaw tii dhutinaysay walcawraaw tii sharayd walmaridatu tii xanuunsanaysay fain qalad hadihi alashyaa waxyarahaasi hadday yaraadaan jaaza waa iska bannaan yahay waxau sheekhu leeyahay walaa tujziu lcajfaau ma gudaysa tii cajfo ahayd ayadu ma gudayso ee weyda ahayd waalmajnuunatu iyo tii waalayd waaljarbaawu iyo tii cadhada lahayd iyo wallatiita qutica la jaray bacdu uduniha dhegteeda barhkeed wa ubiina la jaray waynqalla haba yaraadee ow qiطca laga jaray min faqidihaa bowdadeeda ka mida iyo wa naxwihi in kaanat kabiira haddii ay tahay mid weyn wa tujzi waxaa gudaysaa mashruuطaةu اlأduni dhegta tii la jeexay ayaa iyadu gudaysa waa maksuuratu kuli اlqarn geeska oo dhan tii la jabiyey ow bacdihi ama barhkii tii la jabiyey iyadu waa gudaysaa waxa uu sheekhu halkanna inooga gelayaa waxyaalihii ceebihii laga maarmaanka ahaa inaanay udxiyadu yeelanin marka wuxu uhi waxa laga maarmaana oo shardi ah neefka lagu udxiyaysanaya inuu ka bad qabo ceebaha hilibka nuqsaamiya oo ceebaha hilibka nuqsaamiya neefku hadduu leeyahay udxiyo u gudi mayso wixii la cunayee nuqsaaminaysa u gudi mayso mar haddaynu sidaa nidhi ma gudayso oo udxiyo ma noqonayso neefkii carjaaga ahaayee dhutinayey ma gudayo maxaa yeelay daaqii baanay tegaynin meel walba waa looga dheeraynayaa xoolun had iyo goraale waa kuwan iska socdaa markay meel gaadhaan dee waa madhinayaan iyagoo ka dhaqaaqay bay meeshii oo la mariyey imanaysaa oo adhiga kasta haddana way ka daba tegaysaa yacnii si fiican neefkaa dhutinaya ee aada u dhutinaya isagu ma gudayo wal cawraa'u tii cawra ahayd ee ishara'ayd ee cawarnideedu markaas ay caddayday muuqanaysay ee markaa dee madowgii markaa uu caddaaday aan waxba markaa isha ka arkaynin taasina iyana ma gudayso tii mariidada ahayd ee iyadana xanuunsanaysay taasina ma gudaysee maradkeedu markaas uu caddaa waxay leeyihiin taa cawrada ahi iyada lafdeedu dee daaqii si fiican u arki mayso oo markaas say xooli u daaqayeen u daaqi mayso idan iyana waa daciifaysaa taa xanuunsanaysa lafdeedu ayana dee ma daaqayso sidii tii markaa badqabtay oo kale haddaba wuxuu uhi hadday waxyaalahani yaraadaan fa inqalat hadi alashyaa yacnii dhutiskan iyo ilcawarnaantan iyo xanuunkan iyo waa wax yar oo markaa aan daaqii iyo geshigii neefka aan waxba u dhimaynin markaa wuxuu leeyahay jaaza waa bannaan yahay inuu qofku iskaga udxiyaystaa ayada waa bannaan tahay oo wax dhibahi kuma jiraan waxa kaluu markaa yidhi ma gudayso tii markaa iyadana cajwaaga ahayd alcajwaa waxaa la yidhaahdaa waa neefka weyda ah ee markaa mid dhuuxa aan lahayn ee dhuuxu qallalay taasi ayana ma gudayso waxaana markaa waxyaalahan in la diidan yahay asal u ah xadiidka ay warinayaan asxaabu sunan abu daawuud tirmidi nasaa'iya ibnu maaja ay warinayaan sanadkiisuna saxiixa yahay bara ibnu casin baa laga warinayaa nebiga ayuu ka warinayaa nebigu wuxuu uhi arbacun laa tajuusu fi ladaaxi afar kuma bannaana udxiyooyinka alcawraa'i bayinu cawaruha neefka cawaran ee cawarnaanteedu ay caddahay wlmariida bayinu maraduhaa neefka xanuunsanaya xanuunkiisu cadi walcarjaaw bayinun dalacuhaa iyo neefka isagana dhutinaya ee dhutiskiisu cad yahay waalkasiir kii jabnaa tirmidi awlcajba alatii laa tunqi en mid dhuuxa markaa lahayna dhuuxeedu tegi ma gudayso ayuu xadiidkaasi ku soo arooray waxyaalaha kalena waa haleeshiiyeen waxaa kaloo markaa aan gudayn bui alcajfaa waxaa kalooan gudaynay majnuunadii iyo tii waalayd neefka waalan ayaan isaguna gudaynin jarbaa waa tii cadhaysnayd ayaan gudaynin waayo neefka waalani dee waa wareegayaa una wax yarunbuu daaqaa dabeetana waa weydoobayaa jarbaaguna waa taa markaas yacnii cuncunku ku dhacay ee cadhowday ayana siday markaa ay isu xoqayso ay u ordayso ayaa iyana weydoobaysaayoo hilibkeedii ayaa yaraanaya taasina ma gudayso waxaa kaloo aan gudaynin tii la jaray dhegta badh wa ubiina ee laga saaray ubiina laga fasliye ee laga jaray baa loo jeedaa waynqalla haba yaraade eh maxay leeyihin hilibkii baa nuqsaamaya qayb la cunaana meeshii bay ka baxaysaa markaa waubiina muxuu meesha ka saaraya had iyo gooraale waa innaga xoolaha qaarkood saa u sumadee dhegta la jaro taa markaa iyada dhegta la jaray ama dhexda markaa laga darooliyo wax weyn laga saaray waa neefkaa wax laga laakiin haddii la jeexo siduu inoo sheegi doono oo ama dacal hore ama dacal dambe laga jeexo ama bartankaba laga jeexo way sameeyaan iyada taasi waxba yeelmin siduu inoo sheegi doono amaa waxaa la jaray qica iyo qayb ayaa la jaray bawdada ayaa laga jaray wanaxwi iyo bawdaa wixii la mida walow waase haddii ay kabiiro tahay markaa haddii ay wax yar tahay waxaa halkaa laga jaray waxba yeeli mayso laakiin hadday weyn tahay bay wax yeelaysaa waxaa gudaysa neefkii dhegta la jeexay ayaa isaga ama dee isagoon markaa fur weyn laga samaynin inuun sidaa loo dalooliyey ee aan markaa wax laga goynin taasi ayadu waa gudaysaa tii geeska la jebiye dhammaantii ama barhkii ayaduna waa gudaysaayoo taasi wax hiliba oo ay nuqsaaminaysaay ma jirto xataa markaa neefkii dhufaanna isaguna markaas waa gudayaa tii markaa bilaa dheg tahayd ama bilaa dabada ahayd iyadu ma gudayso laakiin neef iska candhoolaan candho fiicanba aan lahayn isagu markaas wuu gudayaa wa tushtaradu waxaa la shardiyaa ama wa yushtaradu waxaa la shardiyaa salaamatu uludxiya inay ka nabadka nabad gasho can alcuyuubi allatii tanqusu laxma hilibka nuqsaamisa falaa tujzi lcarjaa'u carji ma gudayso tii dhutinaysay waalcawraa'u tii isharayd waalmariida iyo tii xanuunsanaysay fain qalad haadihi lashyaa waxyeelanay hadday yaraadaan kaasi way iska banaayen walaa tujzi lcajfaa'u taa iyada weydaahi ma gudayso waalmajnuunatu tii waalayd waaljarbaa'u tii cadhada lahayd iyo walatii taqutica la jaray bacdu uduniha dhegteeda barhkeed oo wa ubiina meesha laga saaray oo la fasliyey waa in qalla haba yaraad hadduu ka laalaaduu saaraya aw qidcatan ajaray min fakidiha bawdadeeda wanaxwiya wixii la mida in kaanad kabiira hadday weyn tahay wa tujziu waxaa gudaysa mashruudat ludun dhegta tii la jeexay wa maksuurati kuli lqarn geeska oo dhan tii la jebiyey o bacdi ama barhkii walafdalu sida fadliga badani waa an yadbaxa binafsihi nafahantiisa inuu gowraco fain lam yuxsin haddii aanu wanaajinayn gowraca falyaxdur ha xaadiro wayejib waxaa waajib an yanwiya cinda dabx gowrac agtiisa inuu niyeeyo ayaa wanaagsan wayundabu waxaa la sunneeyaa an yaakula hulutha inuu saddex meeloodoo meel cuno wayuhdi hulutha hulutna hadiyeeyo wayatasadaq bihuluth hulutna uu sadaqadaysto wayajibu tasaduqu bishayin wax in la sadaqadaysto ayaa waajib waa in qalla haba yaraadee waaljildu yutasadaqu bihi haraggii waa la sadaqadaysan ow yuntafacu bihi fi lbeyti ama guriga ayaa loogu intifaacay walaa yajuusu baycu iibkiisu ma bannaana walaa baycu shay min allaxm wax hilibka ka mida in la iibiyaana ma bannaana walaa yajuusu lahu laklu cunidna uma bannaana min adudxiyati almanduura udxiyada uu ku nadray inuu wax ka cunaa ayadu ma bannaana waxa uu sheekhu leeyahay waxa sunnaha oo wanaagsan oo fadli badan qofku inuu udxiyadiisa nafahantiisa u gowraco haddii uu gowraca wanaajinayo leannu xadiidkii aynu soo marray saxiixa ahaa annahu daxaa bikabshayni wadabaxawan biyadi nebigu wuxuu ku udxiyaystay laba wan gacantiisa ayaanu ku gowracay haddii aanu wanaajinayn oo masalan dee sida ruuxu dumaroon markaa gowracaba aqoonin oo kale haddii uu yahay ama reer magaalaan weligiiba meel wax lagu gowracayo aan aragna falyaxdur goobta lagu gowracayo uun waa inuu markaas yimaadaa si mar marka uu gowracayo qofkii dee u wakiishay u ag joogo imaamu xaakima musnadaga ku warinaya abi saciid alqudri faatima ayuu ku yihi qumila udxiyatiga fashadiiha orodoo udxiyadaada u teg buu nebigu yidhi oo xaadir maxaa yeelay qadro kasta oo dhiiggeeda ka midoo dhacdaa waxaa lagugu dhaafayaa maa salafa min dunuubiki wixii markaa dembiyadaadee tegey ayaa lagu dhaafayaa oo yaa rasuululahi ma innagay gaar inoo tahay mise innaga iyo muslimiintaba maye bal lanaa warilmuslimiina caama innaga iyo muslimiintaba sidaasay u tahay ayuu yidhi waxaana waajiba inuu niyeeyo cinda dabxi marka uu gowracayo inuu udxiyo niyeeyo haddii uu markaa cid kale u dhiibayana marka uu cidda uu wakiilanayo uu le iga soo gowrac ayuu niyoonayaa maxaa yeele udxiyadu waa cibaado cibaadada niye ayay u baahan tahay ama waajib hata ama sunno ha ahaatee waayo innama alacmaalu binniyaat baa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi waxaana wanaagsan qofku inuu ilaahay magacaabo bismi illaahi inuu yidhaahdo inuu allahu akbar yidhaahdo inuu aqbalid ku ducaysto ayaa wanaagsan fakunuu mima mima dukira smu llahi calayh cuna waxaa ilaahay magaciisa lagu xusay baa nebigu yidhi ee ayaa ayaa ilaahay yidhi aayad qur'aana iyo xadiidka markaa isagana saxiixa wasamaa waa ka barayn horu soo marnay imaamu muslim bismi illaahi wallahu akbar ayuu yidhi oo markaas uu ku qalay waxaa kaloo imaamu muslim isagana ku sugan saxiixiisa anahu daxaa bikabshin buu ku daxeeyse wa qaala cinda dabxi bismi illaahi allahuma taqabal min moxamed waali moxamed wa min ummati moxamed ilaahayow ka aqbal buu yidhi nebi moxamed iyo aali moxamed iyo ummatu moxamed baa ilaahayow ka aqbal buu yidhi weliba waxaa wanaagsan in nebiga lagu salliyo maxaa yeelay meel allayaaliya meeshii ilaahay xuskiisa xuska nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa uu la socdaa weliba waxaa wanaagsan in markaas qiblada uu qaabiliyo markuu gowracayaana waa wanaagsan doo jihooyinka ta ugu sharafda badan weeye waana meesha ugu wanaagsan in markaa loola jihaysto markaa neefka waa in la qaabiliya laakiin waa sunna uun haddii aan la qaabilinna masalan ay dhacdaba inuu meel kale loo jeediyey ama neefkii geel ahayo looba taag waayo haddii la bireeyo waxba neefkaasi noqon maayo qibladii looma jeedin loodhan maayo waa sunna uun cinda almadhab shaafici xataa bisinka u qabashadiisu cinda almadhab shaafici waa sunne oo walaa taakulu mima lam yudkar ismu اllahi calayha cunina waxaan ilahay magaciisa lagu xusayn waxay leeyihin waxaa looga jeedaa ee magac kale lagu xusay ayaa looga jeedaa laakiin kaan magac kale lagu xusayn qof muslimi gowracayo ee aanu magacii ilaahay u qabanin waa la cunayaa bay xataa kaa leeyihiin waxaa wanaagsan buu leeyahay inuu qofku saddex meeloodoo meel cuno inuu saddex meeloodoo meel hadiyeeyo saddex meeloodoo meelna inuu sadaqadaysto ayaa wanaagsan oo maxay kala yihiin sadaqada iyo hadiyo hadiyada hadiya gooraale waxaa la isu siiyaa xidhiidhin iyo maamuus baa la isu siiyaa inay cunaan baana u sugnaaday inay iibiyaan uma sugnaa sadaqada laakiin faqiir baa la siiyaa iyo cid ba ahaan oo ajri lagaga doonayo milkisiin baa loo siiyaa marka iyagu say doonaan bay ugu tasarufi karaanoo waana cuni karaan waana iibin karaan laakiin qofka hadiye loo siiyey bay yidhahdeen isaga cunid mooyaane iibin iyo tasarruf kala male laakiin ka lagu saqaysay waa tamliigoo waa mulkinaya dabeetana si allayaaliyi suu doono ayuu odhanayaa markaa ilaahay baana aayaadka qur'aanka markaa ku tilmaamay inuu markaas geela inooga yeelay min shacaa'ir illaahi khayr baa idinku sugan ilaahay magaciisa ku xusa oo bimacnaa dhuunta ku dhufa iyadoo markaas jilibkaa midig markaas laga xidhay markay dhinaca u dhacdana cuna oo markaa waxa ka quudisaan qofkaa wax weydiisanaya ka quudiya iyo kaa markaa dadka u bambaxayeen waxba weydiisanaynin quudiya baa ilaahay uu yidhi waxaa kale oo xadiid imaamu albukhaari warinaya muslim salaamata akwac wuxuu yidhi min qofka uu daxiyaysta idin ka mid a yaanu waa bariisanay maalinta saddexaad isagoo gurigiisa ay wax ka yaallaan markii dambe sanadkii xigay ayuu markaa ay yidhaahdeen waxaan samaynaynaa si aan sanadkii hore samaynay kuluu waaطcimu wadakhiruu buu yidhi waar cuna oo quuta oo kaydaysa faina dalika alcaam kaana binnaasi jahdu faaraadtu an tuciinuu fiiha sanadkii hore waxaan saa idiin lahaa dee waxaa jirtay markaa dadka waxoogay dhibaataabaa haysatayoo inaa u kaalmaysaan baan doonayay sidaa doontaan baa imika odhan kartaan waxaana wanaagsan markaa cunidda iyo hadiyeynta inaanu saddex meeloodoo meel ka kordhinin sadaqadaysiga ayaana ka fadli badan hadiyeynta inuu markaa ka cuna in yar ayaana wanaagsan inta kalena uu sadaqadaysto maxaa yeelay nebigu sala allahu calay waslam xadiidkaynu hore usoo marnay muslim neef kasta wuxu uhi wax yar ha laga soo gooyo dheri ha lagu kariyo wixii kalena markaas dee waa saqaystay kaana yakulu min kabadi udxiyatihi xadiid bayhaqi warinayo beerka ayuu ka cuni jiray nebigu udxiyadiisa beerka ayuu ka cuni jiray waxaana waajiba in la sadaqaysta bishayin wayn qalla walow haba yaraade ee waa in wax la sadaqadaystaa walow faqiir keliyaba ha ahaatee fakuluu minha waatcimu lba'isa alfaqiir ilaahay baa yidhi ka cuna oo quudiya kaa markaa dhibaataysanee faqiirkaana quudiya markaa inuu isagu cunaana waajib kuma aha isagoo ilaahay uu yidhi jacalnaaha lakum isaguu yidhi dee waxay leeyihin wixii qofka loo yaray inuu cunayo markaa qaatay inuu ka tago labadaba isaga ayaa u door leh waxaa kaluu sheekhu leeyahay haragga yutasadaqu bihi isaga waa la sadaqadaysanayaa xadiidkaa imaamu albukhaari uu warinayo cali laga warinaya amaranii rasuululahi wuxuu faray inaan sadaqadayso bijalaali lbudni alatii naxartu wa bijuluudiha inaan rarkeedii wixii markaa dee karbaashkeedi iyo qobtalkeedi iyo waxeedii inaan sadaqadaysto iyadii haraggeedaba ayuu i faray amaa waa lagu intifaacay oo dee guriga ayaa lagu intifaacaya haddii aanay udexyadu mid waajib ahayn waajibna waxay ku noqotaa dee qofku inuu ku nadro in la iibiyo haragga ma bannaana wax ka mida in la iibiyo hilibka ka mid ahina ma bannaana waayo xadiid imaam lbayhaqi uu warinayo abureer laga warinaya man baaca jilda udxiyatii qofka udxiyadiisa haraggeeda iibiyo falaa udxiyata lahu udxiya uma sugnaanin hilibka kalena waxaa looga qiyaastay um haragga oo mid hore waa bacduludxiya in xataa loo siiyo haragga iyo qaybaha kale in mushqaayad loo siiyo ma bannaano ama yacni hilibun laga siiyaa ma bannaano oo qaliddii yani mushqaayadeedi qofka in looga siiya ma bannaana xadiidka bukhaari wuxuu tilmaamaya cali way dee nebigii oo budnigii iyo markaa geeli uu qaraya ayaan qumay fa amaranii faqasamtu laxmaa hilibke luxuma hilibkeedii baan qaybiyey wuu i faray oo yacni karbaashideedii iyo hargaheediiba aniga ayaa qaybiyey ana qubcan walow ucطiya shay-an calayha shay-an fii jisaaratiha naxnu nucdihi min cindina innagaa agteenna ka siinaynee haw haw yacni wax ka mida hilibka ama hargaha mushqaayad ha u xisaabinin ayuu yidhi waxaa kaluu sheekhu leeyahy uma bannaana alaknu min aludxiyati almanduura udxiyada hadduu ku nadro qofku uu yidhaa ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan udxiyaysto ayada ma bannaana inuu wax ka cunaa inuu si kale ugu intifaacaana ayadana ma bannaanin dhammaanteed waa inuu markaa wada sadaqadaystaa wa yundabu waxaa la sunneeyaa walafdalu an yadbaxa binafsihi waa inuu gowracaa fain lam yuxsin falyaxdur ha xadiro wayajib waxaa waajiba an yanwiya cinda dabxi marka uu gowracayo waa inuu niyeeyo inay udxiyadii tahay wayundabu waxaa la sunnay an yakula ulu inuu cuno wayuhdiya ulu uluna u hadiyeeyo wayatasadqa wain yatasadaqa biulu uluna inuu sadaqaysta ayaa wanaagsan wayajibu tasaduqu bishayin wax in la sadaqadaystaa waajiba wain qalla haba yaraadee waljildu yutasadaqu bihi haragga waa la sadaqadaysan ow yuntafacu bihi fi lbeyti ama gurigaa loogu intifaacay walaa yajuus ma bannaana beycu haragga in la iibiyaa isaga ma bannaana walaa baycu shayin min alaxm wax hilibka ka mida in la iibiyaana ma bannaana walaa yajuusu lahu laklu inuu qofkii wax ka cuno uma bannaana min aludxiyati almanduura udxiyadii uu ku nadray faslun fi lcaqiiqa halkana walqashi ayuu inooga hadlayaa walqasha min alcaqi baa laga soo qaatay ashaqu walqacu baa la yidhaahdaa magacay timaha ilmaha saarani marka uu dhasho ee aynu yixdan idhaahno ayaa hortu caqiiqadu ay tahay leanna waa wax la xiirayo oo la goynayo halkaasaa laga soo qaatay wixii markaas la qalayeyna waa lagu magacaabay markaa sharcigaanna waxaa la dhahaa hiya dabiixa alatii tudbaxu cinda xalqi shacri اlmawluudi waa neefka la qalaya markaa waa neefka la qalo markaad ilmaha timaha laga xiirayo ayaa la yidhaahdaa neefkaasun yacni loo berigii horea la israacin jiray had iyo goorale timaha xiiridooda iyo iyo neefka qalidiisa iyo xilliyadan dambe waa neefkaa walqashahee ilmaha loo qalayo un ama timaha laga xiiraya ama yaan laga xiirinbe waayo dadka badidoodu timaha markaa carruurta xilliyadaa hore kamaba xiiraanoo way ka baqdaanba oo dhakadoodaasay is yidhahdaan mindida iyobaydi ku jari doontaan waxaana markaas u asala xadiidka abu daawuud uu warinaya sanadkiisuna xasanka yahay cabdilaahi bnu camr suila rasuul can alcaqiiqa markaasuu ilaha yuxib llahu alcuquuq macnaha magaca ayuu karay caqiiqa in la yidhaahdo man wulida lahu waladun qofka ilma loo dhalo fa axaba an yansaka canhu falyansak ee doona inuu wax ka qala ha ka qalo can ilghulaami shaataani mukaafi'ataani wa can iljaariyati shaatun inankii waxaa laga qalayaa laba neef oo adhi oo isu dhigma inantiina neef ayuunbaa laga qalayaa waana sunna mu'akada oo markaa laga doonayo qofkan la ilmahan dhashay ciddii weligiisa ah ee nafaqaynaysa ayaa laga rabaa inay ilmaha qalaan culimmaduna markaa may waajibinin maxaa yeelay waxay leeyihin waa dhiig dee bilaa jinaaya loo daadinayo iyadoon waxyeela jirin nadarna aanu jirin waajib maa si udxiyada oo kale ilaanay waajib ahayna waxaa tusinaya man wulida lahu mawluudun faaxaba an yansak canhu falyansak yani in wax ka qaladoon ha ka qalo markaa waajib maaha yundabu waxaa loo sunneeyaa liman qofka wulida lahu loo dhalo waladun ilmo an yacliqa ra'sahu madaxiisa inuu xiro yowma saabici maalinta toddobaad wayatasaddaqa inuu sadaqaysta la suneeya biwasni shacarihi timihiisa wasankooda dahaban aw fida dahaba ma fidaa wa an yu'adina inuu ku aadaana la sunneeya fii udunihi lyumna dhegtiisa midig wa yuqiima fi lyusraa ta bidixi inuu ku aqiimana waa la sunneeya uma in kaana ghulaaman hadduu inan yahay dabaxa canhu shaataani laba neef ayuu ka gowrici oo tujziyaani gudaya fi ludxiyati wain kaana jaariya hadday inan tahayna fa shaatu neef adhi ayaa laga gowrici wa tudbaqu bixulwin wax macaan baa lagu karin walaa yugsaru lcadmu lafdi la jebin maayo wayufaraqu cala alfuqaraa'i fuqaradaa loo qaybin wayusamiihi biismin xasan magac wanaagsanna wuu ku magacaabi ka muxamed wa cabdiraxmaan oo kale weeye waxau sheekhu leeyahay waxaa loo sunneeyaa oo wanaagsan qofka ilmo u dhasho inuu madaxa ka xiiro maalinta toddobaad oo timaha aynu yixdan ilaahna uu ka gooyo waxaa kaloo wanaagsan inuu sadaqadaysto timaha marka uu xiiro miisaankooda oo dahaba ma fido ah bimacnaa timi baad soo qaadaysaa kafadii wax lagu miisaamaya baad saaraysaa halkana dahab baad ka saaraysaa ama fidaad ka saaraysaa intay markaa isceshadaan timahaas in miisaan noqotee dahaba yacni wax aan markaa dee giraamna gaadhayninba ayaa laga yaabaa inay noqdaan haddaanu ilmo markaa timo badan aanay hayn intaana inuu sadaqadaysto ayaa wanaagsan ayuu leeyahay waxaana markaas u asala arrinka xadiidka imaamu lbukhaari warinaya sanadkiisu saxiixa yahay rasuulku wuxuu ihi dee bukhaari baaba wariyo waa saxiix maca alghulaami caqiiqa ilmaha caqiiqa ayaa la socota faariiqu canhu damandhiig ka daadiya oo neefkaa ka qala wa amiitu canhu aladaa yacni dhibtaana ka suuliya oo timaha madaxa ka saaranna dee ka xiira culimada qaar baa yidhi yani waxaa looga jeedaa yacni waa buuriyadii oo waxaa la leeyahay markaas buuriyadana ka gooya xadiid kale oo tirmidi iyo abu daawud iyo nisaa-i iyo ibnu maaja ay warinayaan waa asxaabu sunankii sanadkiisuna saxiix yahay samura laga warinaya wuxu uhi alghulaamu murtahanun bicaqiiqatihi ilmuhu wuxuu rahan yaalla caqiiqadiisa labadiisa waalidu shafaaco qaadi maayo maalinta qiyaamaha ama yacnii si wanaagsan u barbaari maayo ilaalin fiican heli maayo haddaan loo walqalin yudbaxu canhu waxaa laga gowracaya yowma asaabic maalinta toddobaad wa yusamaa maalintaasaa loo magac bixinaya maalintaasaa madaga timahana laga xiraya mid kaloo xaakim uu warinayo oo cali bn abi aalib isaga caqa rasuulay can ilxusayni bishaatin wuxuuhi yaa faadima ixliqii ra'sa madaxiisa xiir timihiisa markaa miisaankoodana sadaqadayso dabeetana waa miisaanabay tiroo dirham ayay noqotay waxaa kaloo wanaagsan in dhegta midii lagaga aadaamo dhegta bidixna in lagaga aqiimo ayaa wanaagsan buu yidhi taana waxaa tilmaamaya xadiid imaamu tirmidi uu warinayo oo sanadkiisu daciif yahay abi raafic baa laga warinaya ana nabiya adana fii uduni lxasan ibni cali ayuu ku aadanay xiina waladatu faatima markay dhashay radi allahu canhu yacni aadaankii salaada oo kale ayuu markaas ku addimay xadiid kale oo markaa xusein ibnu cali laga warinayo oo laakiin sanadkiisa isaga markaas la daciifiyey isaga markaa wuxuu tilmaamayay qofka ilma loo dhalay ku aadaama uduni lyumna aadaananka aadaani salaati wa aqaama fii uduni lyusra lam tadura umu sibyaan yacni umu sibyaan waa taajinka ka soo raacday carruurta dhibtaa ilaahay qadarkiisa markaa waxba yeeli mayso haddaba hadduu inan yahay buu yidhi waxaa laga gowracayaa laba neef oo udxiyada gudayey ayaa laga qalayaa waayo xadiidka ibnu maaja warinaya sanadkiisu saxiixa yahay amaranaa rasuululahi an nacuqa can ilghulaami shaatayn laba neef inaan ka qalloo adhya wa can iljaariyati shaat riwaayada tirmidiguu leeyaho iyana saxiixa rasuulku amarahum can ilghulaami shaataani mukaafiataani laba neefoo isu dhigma ha laga qala buu yihi wa can iljaariyati shaat inantiia neefuun ha laga qala ayuu yidhi hadduu inankii markaa neef uun ka qalo dee sunnihii waa la yimi si xadiidkaan tilmaamaynaa nawca qacan lixuseyn bishaatin xuseen neef adhigo qura ayuu ka qalay hadday markaa fara badan yihiinna iyana waa la sii badinayaa un xadiid kaloo nisaa'i oo warinaya oo sanadkiisu saxiix yahay ibnu cabbaas kaga warinaya caqa rasuululahi can alxasan waalxuseyn xasan iyo xusein bikabshayni kabshayni laba laba wan ayuu markaas ka qalay uu ka gowracay wuxuu yidhi waxa markaas lagu karinayaa bixulwin wax macaan ayaa lagu karinayaa lafna la jebin maayo oo waxa xulwinta iyo macaanka lagu karinaya waa iska tafaa'ul ahaan uun in akhlaaqdiisu markaasi ay u macaanaato lafaana la jebin maayo intii suurtagala ee meelaha mafaasishaah ay ka kala baxaan ayuunbaa laga goynayaa taasina waa tafaa'ul ahaan in xubnihiisa ilaahay badbaadiyo sidaa daraaddeed baa reer miyigeennii hore intay ururiyaan ayaa geeldheer laga soo yacni rakadiisa la saari jiray ama yacni meel baa lagu soo xidhi jira waan garanaya ujeeddadana waxay ahaydun inaan lafaha dhulka inta laga helo aan la jijibinin wa yufaraqu cala alfuqaraa dadka fuqarada ayaana loo qaybinaya iyo masaakiinta ayaguna markaas wax waa ka cuni karaan waana markaas hadiyeyn karaan weliba xadiida xaakim uu warinayo yacni in markaa lug markaa laga siiyo umulisadii ama ha bislaata ama ha qeynaate ayaa wanaagsan waayo xadiidka wuxuu tilmaamaya xaakim uu soo saaray faatima inuu ku yidhi zini shacra alxusayni miisaan timaha watasadaqii biwasnihi fida wasankiisa oo silfarana sadaqayso qaabiladana wuxuu siiyey umulisadii rijla alcaqiiqa lugtii buu siiyey waxaa kaloo markaas wanaagsan buu leeyahay in ilmaha magac wanaagsan loo bixiyo oo maxaa markaa u magacyada wanaagsan noqonaya dee moxamed iyo cabduraxmaan iyo ayaa wanaagsan magac ilaahay loona sifeediisa loo tiiriyey yacni magac magacyada ilahay ka ama sifa min sifaatii ka mida sida cabdillaahi iyo cabdiraxmaan iyo xadiidka imaamu muslim in axaba asmaa'ikum ila allahi caza wajal cabdillaahi wa cabdiraxmaan buu yihi ayaa ugu fiican marka cabdi waxaa la raacin karaa un magac ilaahay ama sifo sifooyinkiisa ka mida waxaad arkaysaa cabdi khadar iyo cabdi mahad iyo baad arkaysaa ma bannaano waxaasoo kale cabdi in la yidhaah oo haddana wax kala la raaciyo addoon looga dhiga ma bannaano laakiin waa in magac ilaahay uun ama sifo sifooyinkiisa ka mida la raaciyaa magacyadaa wanaagsanee markaa dadkii fiicnaye saalixiinta ay lahaayeen ayaa markaa wanaagsan yacni iminkana yacni magacyada kuwa kubadda ciyaara iyo gaalada iyo waxa meelaha laga sheego ayay dadku markaas magacya uga dhigaan waxaasina markaa wax laga wanaagsan yahay weeye weliba dhanxaragana ilmuhu markuu dhasho inta timir yar markaas loo calaaliyo in halkaa markaas loo mariyo ayaa wanaagsan weliba dadka ahlu salaaxa iyo khayrka iyo wanaagga weliba la yidhaahdo sidaa u sameeya ayaa fiican sidii nebiguba uu u samayn jiray qaar ka mida markaa asxaabtiisa yundabu waxaa la sunneeya liman weliidala waladun qofka ilma loo dhalo an yaxriqa ra'sahu madaxiisa inuu xiro yowma saabic maalinta toddobaad wayatasaddaqa inuu sadaqadaysta la suneeya biwasni shacarihi timihiisa miisaankooda dahaban oo fida ah wa an yu-adina inuu ku aadaano fii dunihi lyumna wayuqima fi lyusra tabdiixna uu ku aqiima ayaa wanaagsan uma in kaana ghulaaman hadduu yahay dabaxa canhu shaataani laba neef buu ka gowrici oo tajziyaani gudaya fi ludxiya wain kaana jaariya hadday tahaynana fashaatu neefari ayaa laga qali wa tudbaku udxiya caqiiqadiiya walqashi waxa lagu karin bixulwin wax macaan walaa yugsaru cadmu lafda la jebin maayo wayufaraqu cala alfuqaraa'i fuqarada ayaa loo qaybin oo lagu kala geyn wayusamiihi biismin xasan magac wanaagsan buu u bixin ka moxamed wa cabdiraxmaan weeye wax magac kitaab la yidhaahdo oo kitaab laga eegaana ma jire waa magacyada wanaagsan uun weeyaan waxaa lagoo bixinaya xataa nebigu dadka markaa magacyada xunxun leh waa ka bedeli jiray oo magac wanaagsan ayuu bixin jiray wallahu aclam